hogaamiyaha milatariga dalkaasi suudaan ayaa talaadadii eriyey qaar ka mid a xubnaha golaha qarankahi ee suudaan xilli ay meel sare marayaan qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan waddankaasi dhaca bariga afrika warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a ee magaalada khayra xuseen saxnuuni
madaxa golaha qaranka suudaan jenaraal cabdulfataax al burhaan ayaa soo saaray go-aan uu xilka kaga qaadayo shan xubnood oo rayidka ah ee ku jira golahaasi warqadda xilka looga qaadayo xubnahaasi ayaa la gaarsiiyey shanta xubnood ee rayidka ahaa kuwaas oo qayb ka ahaa golaha hogaaminta qaranka ee milatariga hormuudka ka yahay ee waddankaasi jenaraal al burhaan ayaan xilka ka qaadin xubnaha golahaasi ay ku leedahay xarakada hubaysan ee kifaax ee dalkaasi madaxa golaha qaranka suudaan jenaraal cabdulfataax al burhaan ayaa u mahad celiyey xubnaha rayidka ee madax bannaanida muddada xilka ay hayeen wuxuuna ku wargeliyey in marxaladda xigta ay u baahan tahay isbeddel xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka oo ah isbahaysiga mucaaradka ee ugu weyn dalka suudaan ayaa diiday go-aanada taliyaha ciidamada milatariga jenaraal cabdulfataax al burhaan kuna tilmaamay dhaqdhaqaaq furan iyo dib u gurasho oo xeeladaysan shacabka suudaan waxaan ugu baaqaynaa inay sii wadaan mudaharaadyada waajibkeena waxaa weeye inaan sii wadno dibadbaxyada ballaaran ee wadooyinkeedu uu yahay nabadda oo ka dhan ah afgembiga milatariga ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay isbahaysiga xorriyadda iyo isbeddelka dalkaasi suudaan bayaanka xoogaga xoraynta iyo isbeddel doonka ee dalkaasi ayaa waxaa lagu sheegay shir jaraa-id oo ay ku qabtaan magaalada umudurmaan ee galbeedka caasimada dalka suudaan si ay uga jawaabaan go-aanka ka soo baxay jenaraal alburhaanka xukuma dalka suudaan arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii toddobaad dadweynaha reer suudaan ay wadaan dibadbaxyo ay ku diidan yihiin dhaqdhaqaaqyada ciidamada qalabka sida ee dalkaasi kuna dalbanayaan in suudaan ay noqoto dowlad dimuqraadi ah madaxa golaha qaranka suudaan jenaraal cabdulfataax al burhaan hadal uu jeediyey maalintii isniintii ayuu ku sheegay in la kala diri doono golaha qaranka islamarkaasina lasoo dhisayo golaha sare ee ciidamada qalabka sida oo ka kooban ciidamada milatariga iyo ciidamada taageerada degdega si ay ula wareegaan talada ugu saraysa ee ciidamada kana mas-uul ah howlaha amniga iyo difaaca hadalka alburhaan kadib dibadbaxyaal caraysan ayaa dabqabad siiyey taayaro waxayna xidheen wadooyinka muhiimka ah ee bariga caasimada khartuum ayagoo muujinaya inaysan ku qanacsanayn ballanqaadyada taliyaha ciidamada ee waddankaasi xuseen saxnuuni v o a kahira